فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsanaa dowladda federaalka ah oo qarax lagu laayay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ah oo muqdisho lagu dilay maqaal dheer oo ciwaankiisu yahay lix arrimood oo ciidamada al-shabaab kaga soocan yihiin kuwa dowladda federaalka ah maxaa iska beddelaya jadwalka idaacadda islaamiga ah alfurqaan bisha barakaysan ee ramadaan ee fooda inugu soo haysa maxaase barnaamijyo ah oo idaacaddu ay qabanaysaa ma jiraan wax duruus ah oo ay soo kordhinayso nin hoyo waaye oo harsa waaye maku hoy karaa maraykanka tuugsanaya markii agabkiisa caafimaad ku filaa waayey oo muqdisho sariiro keenay amay yihiin kuwii dadkii ku jiifay dhinteen islamarkaasina fayraska karoona ku raran yahay doctor xanafi ayaa inooga warramaya weeliga galguduud oo la dardaarmay beelo diyo ku kala qaatay magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag bisha barakaysan ee ramadaan ayaa fooda inugu soo haysa haddaba maxaa laga bedelay jadwalka idaacadda islaamiga ee alfurqaan maxaa barnaamijyo iyo daruus ah oo ay soo kordhinaysaa maxamed cali aadan ayaa ka warramaya cabdulaahi waad mahadsan tahay bisha barakaysan awgeed idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waxay dib ueegis ku samaysay jadwal howleedkeedii iyadoo soo kordhisay barnaamijyo cusub oo duruus iyo taariikh isugu jira duruusta oo gaaraya afar ayaa waxa ay kala yihiin kayfa caamalahum suwar min xayaati saxaabiyaat axkaamu aljihaad iyo al arbacuun fii fadli shahaada jadwalka kutubtan iyo xilliyada ay baxayaan waa sida soo socota kitaabka kayfa caamalahum oo uu akhrinaya sheekh cali katiin ayaa waxa uu soo gelayaa subax kasta saacaddu marka ay tahay halka saac rogaal celiskiisuna waa tobanka saac iyo barka galabnimo kitaabka suwar min xayaati saxaabiyaad uu akhrinaya sheekh cabdulilaah ayaa wuxuu isna soo gelayaa labada saac iyo barka subaxnimo ku celiskiisana waa siddeedda fiidnimo sidoo kale kitaabka axkaamuuljihaad uu akhrinaya sheekh abuuyaxya ayaa waxa uu soo gelayaa saddexda saac oo subaxnimo rogaal celiskiisuna waa koob iyo tobanka saac iyo barka galabnimo kitaabka afaraad waa al arbacuun fii fadli shahaada uu akhrinaya sheekh fuwaad ayaa waxa uu bixi doonaa shanta saacee barqanimo ku celiskiisuna waa lixda iyo barka maqribnimo intaa waxaa dheer oo jadwalka kusoo biiray barnaamij taariikheed la yidhaahda al-xuruub usaliibiya oo bixi doona koob iyo tobanka iyo barka galabnimo maalin walba xitaa jimcaha wuxuuna leeyahay laba rogaal celis oo kale ah saddexda saac oo fiidkii ah iyo afar saac oo barqadii ah jadwalkii wararka iyo barnaamijyada waxba iskama beddelin inta aan ka ahayn barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaa waxaa loo raray saddex saac iyo bar fiidkii halka markii hore uu saddex saac bixi jiray waxaana lagu soo koobay nussaac dhegaystayaal waxaa kale oo jiri doona muxaadaraad iyo kaalimo kale oo aan ugu talagalnay bisha ramadaan waxaana rajaynaynaa in dhammaanteenba aan ka faa'iidaysanno duruusta iyo guud ahaan acmaasha kale sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa maanta waxaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sarkaalkan oo darajadiisu ahayd saddex xadeg leh laguna magacaabi jiray baashi maxamed xasan waxaa ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku toogteen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho magaalada muqdisho horey waxaa uga dhacay dilal badan oo ka dhan ahaa dowladda federaalka ah askar ka tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa maanta waxaa lagu laayay qarax ka dhacay gobolka shabeellaha hoose qaraxa ayaa waxauu ka dhacay inta u dhexaysa laanta buuro iyo lamber lixdan waxa ay saarnaayeen gaari cabdibila ah waxaana la sheegay in toddoba ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah ay halkaasi ku dhinteen halka saddex kalena ay dhaawacmeen gaariga cabdibilaha ayaa la sheegay in halkaasi uu ku burburay ciidamadan ayaa waxay ka tirsanaayeen kuwa bancraft ee maraykanka u shaqeeya iminkana nin hoyo waayo harse waaye miyuu ku hoy karaa maraykanka tuugsanaya markii agabkiisa caafimaadka uu ku filaa waayey ayaa muqdisho waxa uu keenay sariiro uu sheegay inuu ugu deeqay dowladda federaalka ah si ay ugu seexiso dadka uu soo ritay cudurka corona dowladda federaalka ahu waxa ay sheegtay in cudurka corona uu muqdisho ka dilaacay dadna ay ugu dhinteen kuwana ay jeefaan sariiraha maraykanku uu keenay waxa ay ku soo aadayaan xilli maraykanka qudhiisa uu qaylo dhaaminayo amaba uu tuugsanayo oo uu sheegayo in uu u baahan yahay in loo soo gurmado maadaama agabkiisa caafimaad uu ku filaa waayey dadkiisa ayaa boqolaal iyo kunkun u dhimanaya asiga ayaa yaaban magaalooyinkiisa bandow ayaa saaran dhaqaalihiisu dhulkuu galay haddana wuxuu sheegayaa inuu agab caafimaad ku deeqay haddaba arrimahaas iyo arrimo kale waxaanu ka waraysanay doctor xanaf cabdisheekh aadan oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa maqla iclaamkooda uu sheegay usaidka maaragtay kaalmo sariiro i u keenay runtii waa waxaa lala yaaba maaragtay maraykanka maanta heerkuu gaarsiisan yahay iyo dhibka isaga maanta haysto iyo sariir la-aanta haysato iyo maaskar la-aanta haysato iyo goloof la-aanta haysato shacabkiisa ka qaylinee maanta dhibka ka taagan gudihiisa waxay sheegayaan dadka degan maraykanka oo la kontact garay isbitaaladooda oo ka warqaba oo lagu kalsoonya waxay sheegayaan in wax kale iska daahee galoofiskii dadka dhintay inta la bixiya dadkale la siinayo maaskarihii dadka dhintay la siibaya la siinayo dadkii meel la jiifay la weysan yahay iskuulaadkii laga saaray isbitoobiyinkii laga saaray maanta marka inuu yidhaahdo maraykan waxaan bixinayaa qalab caafimaadaan siinayaa kolley waa timir lafaa ku jirta arrinka arrin aad iyo aada looga fikiro weeye waxbaa ka jira meesha in aad iyo aada looga taxadiro weeye hadduu maanta wax bixin lahaa asaa u baahan maanta maraykan maanta asaa ku bakti ahay jidadka meeluu waxgee weysan yahay maxaa keenaya in ilaa maraykanka sariire la soo sido ma muqdishaa sariire laga waaye suurtagalse ma tahay in sariirahan fayruska korona uu ku raran yahay oo dadkii cudurka korona u dhintay ee maraykanka ahay ay ku jiifeen runtii sariir la-aanka ma jirto wadankeena waa la socona hadda sariir waxaa laga sma iska taqaanaa kun kumisaata maanta leeli karaa la samay karaa kun sariiraa isbitaaladeen iska yaalo meel la kala geela weysan yahay laakiin maanta xilligan jira oo maraykan dhibkaas haysto in la keeno sariiro contaminate ah oo ay fayrusyadii la socdaan aniga ma baciidsane waa wax aad iyo aada looga shakiy waaye teeda kale waxaan rabnaa inaan ogaano isla fahanno xilligan lagu jiro heer waxaan goonaa caalamiyan loo iclaaminaya maraykankii inay ka dhammaadeen maaragtay ee wixii wax ku daaweyn lahaa ha noqdo maaskarihii ha noqdo ee tuubooyin bahaladii ee oksijiinta laga qaada lahaa intaba inuu xoog ku qaadahayo maalin jarmal iyo kanada xoog kaga qaatay oo sariirihii iyo alaabtii urna uu qaataa la sheegayaa marka maanta waxaan idin siinayaa sariire iyo qalabaa idin siinaya inuuna yidhaahdo taa doqomada loo sheega maleyna waxaan ka baqayaa in si aad iyo aada sariiro contaminated ah oo laga soo qaaday isbitaaladii dadkii baktiyey ee cudurkaa ku dhacay in halkan lagu soo shubi doonaan ayaan ka baqayaa aad iyo aad mana ka aamin qaba insha allahu tacaala marka waxaad leedahay waxaan ka cabsi qabaa sariire fayrus ku raran yahay in la keenay sariire bis maahane wax walbo ninkaa u wada aniga aad baan u shakisana maanta ama talyaani wixii laga keeno ama maraykan laga keeno waa in aad iyo aad looga taxadira insha allahu tacaala maraykan waad og tahay dhibaatada uu ku hayo dadka muslimiinta oo soomaalidu ay ku jirto iyo duqeymaha uu geysto in haweenka iyo caruurta iyo xoolaha uu duqeynku dilayo hay-adda sheegatay in caafimaadka adduunku ayada hoostegaya w h o na waxaa madax u ah ee etoobiya etoobiya iyo maraykan oo iswata oo maanta fursad marka ku helay soomaalida ma kanaxayaan oo ma daweynayaan mise way uga darayaan bismi illaahi raxmaan raxiim horta laba aan kala saarno waxna waa wax faktis oo cilmi ah oo synis ku dhisan waxna waa wax boolis iyo siyaasad ah runta marka laga hadlo maraykan waa cadow muslimiin wey sida anaga aaminsannahay waa midka maanta muslimiinta gumaadayo waa midka maanta ummadda muslimiinta meel kasta ku laaynayo diyaaradiisa iyo daroonka ay ku laaynayaan dadka muslimiintaa ee meel kasta lagu gumaaday maraykana samaynayo aniga marka shakhsi ahaan ama siyaasad ahaan ma aaminsani warka maraykan sheegayo oo kaalmaa idiin samaynaya waxbaan idiin qabanaya ani ma aaminsani laba arrimood daraaddeedba arrinta kuwaad waxay tahay dadka muslimiinta ee dhabta ay diinta saxda haysto waxay wax ka qaataan allaha runsheegaha subxaana wa tacaala ilaahay wax ka run badan male subxana wa tacaala ilaahay baa wuxuu noo sheegaya subxaana wa tacaala gaal inuusan isxaan iyo walaalnimo iyo kalgacayl iyo dhibaato inuu naga qaado uusan jeclayn taasuu ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaala ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tuqfii suduuruhum akbar ilaahay baa run noo sheegaya gaal inuu dhibaato noo gaarsiiyo oo nagu diro nagu sameeyo mooyaane gaal isxaan noo samayn maayo marka aniga laga dhaadhicin maayo muslim kastoo caqiido laho saafi waxgaradoo rabbi ku xiran laga dhaadhicin maayo cadowgeyga wanaag ii qabana laga dhaadhicin maayo taasaa waxay keenaysa marka dadka muslimiinta caqiidadooda saxda ay tahay marna ma rumaynayaan maraykana isxaan idiin samaynayo maraykana wax idiin qabanayo maraykana cudur idinka ilaalinayo maraykanka dhibka asiga haystu idinka ilaalinaya aniga marna ma qabi qof muslimoo caqiido lahna ma aaminsana mana qabo ee inuuna dhibo oo si loo baabi'i lahaa oo loo dhimo lahaa oo loo rafaadi lahaa oo loo gaajo lahaa besoo ka shaqaynaya waana mabda'a iyo siyaasadda ugu fiican qofka muslimka alla raamisan alla aaminsan inuu qaato laga rabo marka aniga ma aaminsin maraykana isxaan idiin samaynaye maraykan wuuna baabi'inayaa waxaa iiga sii daran waxaasoo dhan maanta waxa la buunbuuninaya oo lala cararayo waa mashruuco gaale ay wadato waay waxa dhan ee maanta la buunbuuninaya gaala wato maanta gaalka wuxuu yidhaha la iska qaadanaya yaa soo baare fayruskan gaalaa soo baare war gaarkan ruma kuu sheegaya ilaa idinku dhaariya kenya wax soo baartaa laleeyahay kenya ma ku leedahay soomaaliya nadiifo cudur aan lahayn kenya ma ka sugayn anaga mase waxaan ka sugaynaa kenya inay haddii awooda karto inay afka dadka ka geliso cudurka si ay mashaariic ugu qaadato oo lacag ugu qaadato marka waxaa la rabaa qofka damiirka leh oo caqliga leh meeshuu wax ka eega waxay tahay gaal waa cadow muslimiintana cadow buu ku yahay w h o aan soo qaadan waa idiin sheegay anaga dadka muslimiinta ah ee caqiidada saxa leh ee muslimiinta ah wax ay tala ee bixiso huu iyo wax ay gaalo soo qorshayso iyo gadlan ay samayso iyo mashruuc gaalo ay wadato oo maraykan iyo etoobiyan ay wataan anaga hal xaba ka qaadamayn si cadaan u leenahay aabaynaa waa diidnay mana ka qaadanayn wixii ilaahay cilmi caafimaad la barayna ummaddeenna annaga u hayno amaa booliskan iyo waxaan la wado waxba kama jiraan waxaa soo baara luleehay meesha la yidhaahdo kenya soo baarayso kenya maanta ma kula tahay dhiigan soomaaliya baar waa fiican inay ku tiraada ma kula tahay axmaq baa warkaa qaadanayo nin caqlila ma qaadanayo nin caqlila haba yaraatay ma qaadanayo isagaa laleeyahay soo baar isagaa laleeyahay konformar garay marka aniga arrinkaas waxaan u haystaa dadka wax magaradkaa iyo mashaariicdan gaale iska raaca lagu wataa mooyaane qof damiir leh waxaas ma qaadanayo mashaariicdaasna ha layska iloobo w h o maanta ninka hayso waa ninkii ahaa jiray sawraan u sheegay idaacadana waa ka sheegay waa ninkii ahaa jiray wasiirka arrimaha dibadda etoobiyaanka oo soomaaliya waa yimid dadkii gumaysanayay oo gumaadaynu ka mid ahaa maanta ma aaminsani marka hadduu soomaaliya wax la rabo iskadaa maanta etoobiyaanka kumaakunka ah ee verukaas faafinaya ayaa saacaddan aan hadlayna lugeyn waxay ku marayaan waddanka dhexdiisa ku marhayaan ayagoo kumanaan ah oo qaba aidis qaba oo viruskii qaba oo wax walba qabay waddankan ku dhex lugeyhaayaan marka aniga ma aaminsani laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tuqfii suduurum akbar aan aaminsanahay waxa ayna la damacsan yihiin afkooday ka soo baxayn inaan baaba'no oon rafaadno oon dhibaatoonno oo dhaqaalaha naga baaba'o oo masaakiinta shaqayso wayso oo ayaga aan ka doono gacan taasina la doonaa mooyaane isxaan noo samay maayaan etoobiyaan iyo maraykan isxaan ka fali mayno dowladda federaalka muqdisho waxay kusoo rogtay bandow habeenkii ah iyadoo dhehaysa cudurka koronanka hortegaya sida inaan cudurka maalinta la kala qaadin oo kale oo habeenka oo keliya la kala qaado waxaa kaaga sii daran ciidamadeeda howlgalle ay samaynayaan dad bay qaqabanayaan dadkii gaari shabaqleh isugu geynayaan ka gadaal waxay isugu geynayaan xabsi awal dad hore ku jireen dee waxaadna ogtahay dugsiyada qur-aanka waxaadna ogtahay dugsiyada qur-aan kariimka inay xirtay masaajidda inay weerar ku qaaday iskuulaadka inay xirtay jaamacadda inay xirtay oo ay leedahay dadka ha kala fogaadaano maxaad ka leedahay arrimaha horta ilaahay subxaana wa tacaala siduu noo sheegay inta caqliga leh unbaa wax fahanta dadka aan caqliga lahayn ee iska hayin raaca ee iska gaala raaca ah ee dhaanidhaan raacda iska socdo siduu wax ma qaataan waxaan rabaa dadka inaan la wadaago ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan la wadaago aqoon-yahankooda iyo kooda kale inaan la wadaago dhinac markaan ka fiirino cudur marka la arko anaga shareecadeena islaamka waxay noo sheegtay oo maanta wax badan lagu maxaabsanayo cudur markuu dhaco wuxuu diinteena nafartay cudurka meeshuu ka dhaco inaan la gelin lagana bixin bay deenteena fartay annagoo aan ka qaadanaynin huuna ka qaadanaynin w h o iyo maraykan aan ka qaadanaynin ilaaha idinku dhaariye dadkan wadaadada oo culamaa u suuga ah iyo dadkan waxmagaradka ee beenta loo sheegayo ee maanta ummadda hortooda lagu gumaadayo markuu cudurka xamar ka dhacay xamar karantiin ma lagu sameeye mase ma lagu sameyn ilaa yowmina haada xamar karantiin ma laha xamar waa la galaa meel kastaa laga soo galaa waa laga soo baxaa meel kastaa laga aada ilaaha idinku dhaaliya caqliga sheega hal nin oo wadaada oo dhihi kara maanta ma jiro war cudurkan talyaani iyo waxaa laga keenay jayna iyo maraykana laga keenay idinkaa keenteen ha ku ekaada halkaas xamar yaan laga soo gelin yaan laga bixina shareecada qabtaa xamar inta laga baxaa adisaba laga imaanaa lasoo gelayaa marka owhaamta beenta ah ee diinta qaladka loo daliilsanayo waa nasiib darro weeye heer maanta waxaa la gaaray xamar iska daahay etoobiya diyaaradeeda ilaa yowmin ahaada inay shaqayhayso ilaa yowmin ahaada hadda sariirahan waxaan jinnigan qashinkan saariyihiin diyaarad kale ma keeni karto diyaarad etoobiya keeni karto waxaan fayrusku faafina waa iyada ilaaha idinku dhaariye dadkan axaadiista nabiga daliilsane ee saxaabada daliilsane ee beenta ku lifaaqayo ee dhahaya maaragtay saxaabadaa karantiini jirtay nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam war nabiga waa sheegay calayhi salatu wasalam lakiin wuxuu nabiga sheegay ma la sameexayaa haddii maanta magaalada xamar bes la dhihi lahaa lama soo geli karo lagama bixi karo halkaas ku ekaa lahaa laakiin orgiga oohinta ka weyn waa taa la yidhi waxaan waxa weeye kuwan caluulshaqaysayaasha ah waa mashruucay maanta ku qaraabanayaan dadka muslimiinta waxaan u sheegaynaa wax karantiin layidhaha xamar kama jiraan dadka yaan la lugooynin masaakiinta yaa cibaadada ilaahay la dhaafinin ramadaanka yaa la dhaafinin waxaan waa been iyo owhaam waaye xamar ma karantiinsana saynis ahaan iyo cilmi ahaan iyo aqoon ahaan iyo caafimaad ahaan uma karantiinsana dadka in la lugooyo oo la baabi bisal raba ilaah idinku dhaar waxaa laguu soo daynaa ciidamadii fusaqada ahaa ilaaha idinku dhaaray hal maalin culamaa u suugan maanta dhaha xamar masaajida yaan lagu dukanin yaan taraawiixda digin dhaha ilaaha idinku dhaaray ciidamada ay rabaan inay xamar ku fasaxaan waa kuwa gebdhaha toddoba jirka ah ku kufsanaya afgooy ku kufsanaya waay gebdhaha saddex jirka afar jirka afgooy ku kufsahayaan kuwaasaa la rabaa in xamar lagu fasaxaa la rabaa mana ka hadlayaan kuwa maalin dhaweed saddex iyo toban gabar jira waxaa lagu kufsadaa yidhi meesha baridowla agteeda lagu kufsaday baydhabaa laga qaylahaya ilaaha idinku dhaari hal wadaad oo inta istaawiraa war waxaas hanoo keenina dulligaas hanoo keenina karantiinkiinana ma rabno askartiinana ma rabno hal damiir leh oo dhihi kara maanta ma jiro markuu hadli tagan wuxuu soo daliilsanayaa xadiis buu soo daliilsanaya oo karantiin baa jiro iskuu leehay war dadkan meel bay u socdaa anugu waxaa idiin sheegayaa cilmi ahaan saynis ahaan cudurkan waa ka sheekayno waa sheegnay waxa ugu fiicanna waa sheegnay cudurka ilaahay baa wato ilaahay baa qaado xataa hadduu nagu dhaco na laayo xaggeen aadayn anaga ilaahay baan aadaynaa walwalnama haysto cabsina ma haysto hal saacadaan dhimanaynaa hal wakhtiyaan dhumanaynaa wakhtigeena ma xayrayno salaadayna ma joojinayno shaqadeena ma joojinayno xidrigeena iyo dadaalkeena waa qaadanaynaa dadaalkeena iyo dhowrsanaashadeena waa qaadanaynaa bahadana caafimaadka ugu horrayso waa taxadiraynaa maaskar haddaan heli karo waa qaadanaynaa cimaamadeena afkeena ku duubanaynaa gacmaheena dhaqanaynaa waxaasoo dhanne kama aana qaadanin w h o e waxaan ka qaadanay khayru khalqillaahi nabi maxamed aan ka qaadanaynaa nadaafadda asaana faray gacmadhaqashada asaana faray salaadda asaana faray taxadirka asaana faray nabigana uu desina calayhi salatu wasalaam marka mashruucan waa mashruuc gaalo ee wadato cibaadadii ilaahay lagu baabi'inayo waxaan u soo jeedinaa dadka muslimiinta ah inay ilaahay u soo noqdaan subxaanahu wa tacaala bisha ramadaanka ay ka faa'iidaystaan cibaadaystaan alla ee baryaan subxaana wa tacaala ducadana ay ku badiyaan in ilaahay subxaana wa tacaala coronavirus ilaahay inuu ugu yaraan toban sano labaatan sano gaalada maraykanka iyo ruushka iyo faransiiska iyo yuhuudda iyo inta muslimiinta dhibayso inuu ilaahay ku siyaadiyo ummadda ha baryaano kolley gaalraac waa ka naxi doona hadalkaane laakiin anaga ilaahay baan ugu dhowaanaynaa subxana wa tacala waana baryaynaa waana ku cibaadaysanaynaa ha laysdejiyo walwal ma jiro cabsi ma jirto wax weyn ma jiraan yaa buunkan la yeerina halayska daayo idmi'inaa ha la qaato waxa u badan nagu dhici karo waxa weeye inuu ilaahay subxana wa tacaala na dilo hadday dadka dhintaan ilahay bay u socdeen subxana wa tacala taxadirkana waa qaadanaynaa cudurkii waxaa layidhi daawo ma laha waxaa la yidhi ma laha ee tallaal ma laha layidhi maxaa la samay karaa in alla la baryo subxaana wa tacala cudurku daawo u leeyahay daawadii ayaan weli la fahmin waan la fahmi doonaa insha allahu tacaala dadka ha isdejiyaano ha cibaadaystaano alla ha baryaano ilaahay ha baryaano gaaladaas ummadda ilaahay dhammaysay ee danooniska la taagan ee masaakiinta agoomisay ee dadka masaakiinta shacbiga lahaysay ee xoolaha lahaysay inuu ilaahay ku siyaadiyo dhaqaaladu ku baabiyo ilaahay ha loo baryo bahda caafimaadka ha taxadiraano calaamadahaasu kale dadkay ku arkaane si gaar ah ula macaamalaano taxadir gooniya ha sameeyaano intaasa ugu muhiimsan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu kaasi wuxuu ahaa doctor xanaaf cabdi shaqaadan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي iminkana waxaad kusoo dhowaataan maqaal ciwaankiisu yahay lix arrimood oo ciidamada al-shabaab kaga soocan yihiin kuwa dowladda federaalka ah waxaa diyaariyey aqoon-yahan qaaradda yurub ku sugan salmaan axmed ayaa soo jeedinaya cabdirasaaq xaaji xuseen oo maqaalkiisa ciwaan uga dhigay lix arrimood oo ciidanka al-shabaab uga soocan yihiin ciidamada dowladda wuxuu ku bilaabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa labada kun toddobiyo tobankii khudbad uu jeediyey ku sheegay in ciidanka dowladda aysan lahayn caqiide ay ku dagaalgalaan garanayn hadafkaay higsanayaan taasna ay sababtay inay waayaan geesinimo ku dhiirigelisa la dagaalanka cadowgooda wargeyska foreign bolicy ayaa isna labada kun siddeed iyo tobanka wuxuu qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay soomaaliya is a country without any army oo micnaheedu yahay soomaaliya waa waddan aan ciidan lahayn kaas oo uu ku faaqiday taageerada iyo tayaxumada haysata ciidanka qaranka soomaaliya wuxuuna soo xiganayaa khubaro iyo diblomaasiyiin reer galbeed ah oo sheegaya in ciidanka iyo saraakiisha dowladdu yihiin kuwa aan anshax lahayn gaboodfal badan astaanna u ah musuqa iyo qabyaaladda warbixinta wargeyskan laga leeyahay maraykanka iyo khudbadda madaxweyne farmaajo kuma ekaysan oo keliya cambaaraynta ciidanka qaranka balse waxay kaloo soo hadal qaadeen habdhismeedka iyo howlkarnimada ciidanka al-shabaab iyagoo ku tilmaamay ciidan adag caqiido dagaal leh kana dhiiran askarta dowladda aragtidan ayaa ah mid ay qabaan shisheeyaha daraaseeya siyaasadda soomaaliya balse su-aashu waxay tahay maxaa ciidanka al-shabaab ka dhigay cudud militari oo welwel ku abuurta cadowgooda gudaha iyo midka dibadda maxaase sababay in dowladaha reer galbeedka ay quus ka muujiyaan waxtarka ciidanka xoogga dalka soomaaliya taliskiisana ku eedeeyaan inuu ragaadiyey musuq maasuq dhishibilin xumo iyo qabyaalad waxaan qormadan kusoo gudbinayaa lix arrimood oo ay ciidanka al-shabaab kaga duwan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayuu yidhi qoraaga maqaalkan qodobka koowaad tababar iyo taageero kama helaan dowlado shisheeye ciidanka al-shabaab wax xidhiir ah lama lahan dowlado shisheeye inta la ogyahay sidoo kale tababarro iyo taakulo uma fidiso dowladda maraykanka waa ciidan isku tashaday hoggaanka al-shabaab wuxuu ku dadaalaa inuu iska ilaaliyo saamaynta shisheeye tani waxay kooxdu u suuro gelisay inay dhisaan ciidan mabaadi' leh cadowgoodana garanaya xogtooda iyo qaabdhismoodkoodana urursan yahay ayna adag tahay in la saadaaliyo qorshahooda dagaal shabaab waxay ciidankooda ku tababaraan caqiide ay gundhig u tahay waxay culimmada islaamka u yaqaanaan alwalaa walbaraa taas oo kooxda u suuro gelisay inay dhisaan ciidan ay aaminsan yihiin inuu ku dayanayo saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam kooxda waxaa safkeeda ku soo biiri kara qof kasta oo muslim ah colna laah dhammaan dowladaha aan muslimiinta ahayn waxay guutooyinkooda ugu magacdaraan saxaabada nebigeena suuban sala allahu calayhi wasalam sida khaalid ibnuulwaliid sacad ibnu abi waqaas iyo usaama bin zayd ciidankoodana waxay ku tarbiyeeyaan dhaqankii nebiga iyo saxaabada alleh ka raali noqdee ciidanka dowladda federaalka waa ciidan tababarkiisu ku tiirsan yahay kenya ethoobiya iyo nato taakulidiisana ka timaado maraykanka guuto kastana ku abtirsato qoladii soo tababartay waxaad maqlaysaa ciidanka alva groub ama ciidanka turkiga soo tababaray kuwa imaaraadka bancraft koobi amxaar iyo wixii la mid ah dalka soomaaliya waxaa ku sugan dowlado iyo ururo caalami ah sida maraykanka ingiriiska u n nato iyo midowda africa e u kuwaas oo dhammaantooda garabsiiya dowladda federaalka waxay ku guuldaraysteen inay ciidan tayala u dhisaan soomaaliya halka xarakada al-shabaab oo ah koox godoonsan dunidana aan aqoonsi caalamiga ka haysan dagaalana ku furan yihiin ay ku guulaysatay inay dhisto cudud ciidan oo aan la dhayilsan karin una babacdhigtay dhammaan weeraradii kaga imaanayay maraykanka iyo amisom ayuu yidhi qoraaga maqaalka saraakiil hore oo ka tirsanaa nidaamkii siyaad barre iyo falanqeeyayaal militari oo aan la sheekaystay ayaa ka sinnaa inay isweydiinayaan su-aasha ah waa ayo ciidanka difaaci kara mustaqbalka dalka iyo dadka soomaaliyeed soona celin kara sharaftii uu waddanku lahaa qodobka labaad ay ciidanka al-shabaab uga duwan yihiin kuwa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waa inaysan lahayn wax balwad ah caqligooda akhlaaqdooda iyo caafimaadkoodana uusan carqaladayn isticmaalka maandooriyaha iyo mukhaadaraadka dilooday askarta dowladda maandooriyaha ayaa ka mid a waxyaabaha ugu badan ee halista ku ah nolosha ciidanka wuxuu hoos u dhigaa badqabka caafimaad ee askariga awoodda jidhkiisa waxay dhaawacdaa akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa waxay u hogaamisaa inuu ku tagrifalo hubka iyo dareyska uu xambaarsan yahay una adeegsado waddo khaldan ciidanka dowladda federaalka ayaa aad u isticmaala maandooriyaha jaadka sigaarka tubaakada khamriga iyo shiishadda taas oo ku hogaamisay inay noqdaan kuwo u nugul la dagaalanka al-shabaab ka soo cararaya fagaarayaasha dagaalka kuna soo biyo shubtay dhaca boobka iyo kufsiga ka dhankaa dumarka sanadihii lasoo dhaafay waddooyinka isku xidho muqdishoiyo baydhabo muqdishoiyo marko waxaa caadi ka noqday dhaca boobka iyo kufsiga ay geysanayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa arrintan xaqiijiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo xildhibaanada golaha shacabka al-shabaab deegaanada ay ka taliso waxay ka mamnuucday maandooriyaha dadka aan kala xiriiray waxay ii sheegeen in ganaax adag la duldhigo qofkii lagu arko isagoo isticmaalaya ama ka ganacsanaya marka laga hadlayo ciidankana ma boqortaan askari balwad leh iyo mid maandooriye isticmaala sida ay sheegeen dad al-shabaab horey uga tirsanaan jiray ayuu yidhi qoraada maqaalka wuxuu intaa ku daray waxaa lagu tilmaamaa askariga shabaabka ah mid caqli ahaan caafimaad ahaan iyo jismi ahaanba ka fiyow askariga ka tirsan ciidanka xoogga dalka marka laga hadlayo la dhaqanka bulshada askariga booliiska ee al-shabaab waxaad arkaysaa isagoo ku milan bulshada shacabkana ka haysta kalsooni ay kula macaamilaan halka askariga dowladda aad arkayso isagoo takooran bulshadana ay ka didayso sidaas waxaa igu yidhi ganacsade ka shaqaysta dhoofinta mooska cawil aadan waa darawal ka shaqeeya intaa u dhexaysa muqdishoiyo baydhabo wuxuu ii sheegay in walwalka ugu badan uu soo wajaho marka ay soo gaaraan kontaroolada ay ka taliyaan ciidanka dowladda markaad aragtid ciidanka dowladda waxaa kugu beermaya walwal iyo walaac waxaa dhaqan u ah kufsi boob baad iyo naxariis darro ayuu ii raaciyey qodobka saddexaad ma lahan garaado lagu kala sooco askariga iyo sarkaalka ciidanka al-shabaab waxaa lagu dagaalgeliyaa alla kacabsi diin iyo caqiido halka ciidanka dowladda waxa ugu weyn ee lagu dhiirigelinayo ay tahay in la dallacsiin doono garaadooyin ciidanna lagu xardhi doono sidaas daraaddeed askarigu wuxuu hiigsanayaa inuu sii noolaado si uu u gaaro darajada uu joogo taliyihiisa kolkaas oo uu ku takrifali doono ciidanka ka hooseeya arrintan waxay ciidanka dowladda federaalka ka dhigtay kuwa guusha u arkay inay noolaadaan geerida ka cararaya tusaalena ka dhiganaya taliyaha isaga ka sarreeya ee dulmiga gaboodfalka iyo dudsashada ku dallacay ciidanka al-shabaab wax tixgelin ah ma siiyaan in la dalacsiiyo mana isticmaalaan waxa loogu jiro garaadooyinka ciidan waxaad arkaysaa boqolaal askari iyo saraakiishooda oo tuutaysan garaadana ku taxnayn ayna adag tahay inaad kala socdid calaamadda keliya ay la gaarka yihiin ciidanka al-shabaab ayaa ah koob cagaaran ama buluug ah oo u suran garabka askarta lama garan karo ujeeddada ka dambaysa inay garaadooyinka ka tagaan galaasyadana garabka ku xirtaan qodobka afraad ee ciidanka al-shabaab kaga duwan yihiin kuwa dowladda federaalka waa inay haystaan hoggaan iyo ciidan isku kalsoon oo aanu ku dhisnayn qaab qabiil mararka qaar waxaa dhacda in la helo kala aragtiduwanaan kooxda dhexdeeda ah balse marnaba ma dhacdo in la arko ciidan ka wada tirsan al-shabaab oo dagaalamaya ama u kala qaybsamay qaab qabiil waa ciidan hadafkiisu u cadyahay nidaam iyo kala dambayn leh dana shakhsi iyo mid qabiil ka ilaaliyey safkooda soomaaliya oo ah dal uu ragaadiyey dagaal sokeeye lagama soo helayo cudud militari oo qaabkan u dhisan ka badbaadiyey qabyaaladda ciidanna ka heshay dhammaan qabaa'ilada soomaaliyeed ciidanka dowladda federaalka waxaa lagu soo xulaa qaab qabiil waxaa jegooyinka loogu qaybiyaa hab qabiil saraakiisha qaarna waxaa xilka loo magacaabaa iyagoo wata hubkii iyo maleeshiyaadkii qabiilka waxaan badanaa warbaahinta gudaha iyo shabakadaha internetka ka maqalnaa maleeshiyaadka wada tirsan dowladda oo dagaalamay kuwo qaab qabiil u kala saftay oo ishor fadhiya iyo saraakiil dowladeed oo hogaaminaya dagaalbeeleed ka socda waddanka qodobka shanaad waxay haystaan koox naftood horyaal ah arrimaha ay la gaarka yihiin ciidanka al-shabaab waxaa ka mid a inay leeyihiin koox lagu magacaabo guutada istishaadiyiinta waa ciidan soo majeystayaal ah oo fuliya howlgallada gaarka ah kuwaasoo beegsada goobaha aadka loo ilaaliyo aan la geli karin howshooda waa inay khasaare lixaad la gaarsiiyaan cadowgooda iyagana la dilo si ay u gaaraan yoolka ah shahaado shahaadada ayaa ah erey bixin loo yaqaan qofka lagu dilo dagaalka u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada waxayna culimmadu inoo sheegeen inay tahay darajo sare oo rabbi siinayo qofkii gaalada isagoo la diriraya la dilo al-shabaab waxay aaminsan yihiin in dagaalka soomaaliya uu yahay mid u dhexeeya gaalo iyo muslimiin way adag tahay in la helo askari iyo sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo diyaar u ah inuu naftiisa huro khasaare culus gaarsiiyo cadowgiisa si ay guul u gaaraan asxaabtiisa ka dambaysa waxaa aad u adag in la helo xal looga hortegi karo ciidanka naftood horyaasha ee al-shabaab waxay muujisay caqiidada adag ee lagu tababaro xubnaha ka tirsan kooxda waxay weerarkii ugu khasaaraha weynaa ee ugu dambeeyey ka geysteen xerada militari ee maraykanku ku leeyahay kenya culayska amni ee ugu weyn ee afrika la daala dhacayso ayaa ah xal uhelidda awoodda sii baahaysa ee al-shabaab soomaali badan oo ay ku adag tahay inay ku biiraan kooxda ayaa ku faana dhiiranaanta ciidanka al-shabaab qodobka lixaad ee ugu dambeeya dagaalkooda ay u arkaan jihaad ciidanka dowladda waxay ku jiraan dagaal aan ujeeddo lahayn hadafkiisuna caddayn ma garanayaan waxay u dhimanayaan iyo nooca dagaalka ay ku jiraan taasna waxaa laga akhrisan karaa hadallada madaxdooda iyo siyaasiyiintooda oo isku khilaafsan halkudhiga dagaalkooda qaarkood ayaa kuu sheegaya halgan gobonimo doon ah kuwo ayaa ku tilmaamaya mid argagixisa la dirar ah halka qaar kalena ay ku qeexaan miduu dani ah balse al-shabaab ayaa taasi ka duwan waxay aaminsan yihiin hal fikir oo ah inuu dagaalkoodu yahay jihaad askarigii lagu dilana yahay shahiid asbaabahay u cuskadeen inuu halgankooda yahay jihaad waxay ku sheegeen inuu dalku qabsaday gumayste kuna soo duuleen ciidamo shisheeye taasna ay ka mid tahay arrimaha jihaadka ka dhigaya waajib cayni ah sida ay qabaan fuqahada muslimiinta culimo soomaaliya oon la sheekaystay ka hor inta aan maqaalkan qorin waxay ii sheegeen in waxa ay ku doodayaan al-shabaab uu leeyahay asal diineed waaqica ka jira waddankana uu sii xoojinayo aragtidooda qabsashada waqooyi bari iyo soomaali galbeed kumanaanka ciidamada etoobiyaanka iyo kenyaatiga ee hadda ku sugan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya maamul goboleedyada laga hirgeliyey waddanka ee hoostaga labadaas dowladood iyo siyaasiyiinta u leelaysan reer galbeedka ayaa astaan u ah gumaysiga uu ku jiro dalka siday aaminsan yihiin al-shabaab waxayna inta badan kooxdu dadka soomaaliyeed ku soo jiidataa khudbado iyo hadallo guubaabo ah oo ay ku lifaaqan yihiin aayadaha qur-aanka kariimka axaadiista nebigeena sala allahu calayhi wasalam iyo gabayadii xornimo doonka si ay dadka ugu qanciyaan inuu dagaalku yahay jihaad gobonimo doon ah ayuu leeyahay qoraaga maqaalka mar aan meel ku wada shaahaynay mid ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay dadka aadka uga soo horjeeda ururka iyo afkaartiisa ayuu ii sheegay inay aad u sahlan tahay in laga adkaado al-shabaab haddii ay ka tanaasulaan hal qodob oo ah isku xukunka kitaabka qur-aanka wuxuuna ii raaciyey culimmada soomaaliyeed ee ayna taageerta waxaa aad ugu adkaaday inay helaan jawaab lagu bushin karo isku xukunka shareecada gunaanadkii waxaa aad u adag in laga guulaysto al-shabaab inta ay midaysan yihiin garsoor hufan iyo cadaalad dadka ku kala saarayaan taakulada dowladaha shisheeye ka madax bannaan yihiin ciidankooda uusan tababare u ahayn sarkaal ka socda etoobiya iyo kenya hadafka ay u dirarayaan ku salaysan yahay diin waxaan shaki ku jirin in kooxdu wajahayso cadaadis military mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba waxaa sidoo kale hubaal ah inay u dhabar adeegayaan culaysyadaas waxaase isweydiin mudan ilaa intee ayay al-shabaab kusii tagnaan karaan siyaasaddan ay diidan yihiin reer galbeedka ku difaacan karaan jiritaankooda uguna guulaysan karaan dowladaha iyo colaadda kala dhexayso sida kenya iyo etoobiya ayuu ku soo khatimigay cabdirasaaq xaaji xuseen oo qoray maqaalkan uu ciwaanka uga dhigay lix arrimood oo ciidanka al-shabaab kaga duwan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuuna qoraaga maqaalkan ku sugan yahay magaalada stockholm ee dalka sweden kaasi wuxuu ahaa salmaan axmed intiina ina dhegaysanaysa xalay waxaanu sii daynay munaasabad ka dhacday magaalada ceelbuur ee gobol galguduud oo beelaha habaraji iyo murasada ay diyo ku kala qaadanayeen munaasabadaasi dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa oo caawa codkiisa aan idiin soo gudbinaynaa waaliga walaayada islaamiga ee galguduud sheekh cabdulaahi abu khaalid alxamdu lilah rab اlcaalamiin wbihi nastaciinu calى umuuri اdiini wاdunya wsala اllahu wslama calى nabiyina muxamed wcalى aalihi wasaxbihi ajmaciin ya ayuha aladiina aamanu itaquu اllaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila wantum muslimuun awalan allah subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa nicmooyinka fara badan allah subxaana wa tacaala nooga nicmeeyey waxay ugu weyn tahay nicmada islaamka iyo jihaadka maanta taagan oo waddanka aan ka noolnahay ee dadka muslimiinta ay baraaragsan yihiin shareecada ilaahi subxaana wa tacaala ku dhaqankeeda loo halgamaayo allah baa subxaana wa taala uga mahad celinaynaa intaas kadib guud ahaan ka qaybgalayaasha xafladdan ee beelaha iyo ragga xarakada ku socda ee ugaasyada iyo waxgaradka labada beelood reer maaragtay habareji iyo beesha reer murusade waxaan leenahay jazaakum allahu khayran kasoo qeybgalkiina mowduucan laga hadlayay oo guud ahaan ku saabsan musaalaxda oo labada beelood dhexdooda ah in maaragtay wanaag iyo shareecada allah subxaana wa tacaala looga gudbo u soo xaadiray oo safar usoo galay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran runtii odayaashii halkan ka hadlay nuqabadii iyo ogaasyadii iyo culimmadii ayaa noo dhameeyey iyo waalaga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe markan saaad ogtihiin mowduucu wuxuu ahaa in halkan maantan oo maalin arbaca ah oo bishii shacbaan ay marayso laba iyo labaatan oo bishii sideedad ah kun afar boqol afartan iyo kow in laga kala qaato xuquuq ama diyo horey loo xukumay shareeca islaamka loogu xukumay oo muddo sanad iyo waxa la jira ah in maanta halkan laga kala qaato gaar ahaan beesha habareji ayaa lagu lahaa xaggaasi beesha murusadana waa ay sugaysay walaayada islaamigana waxay ahayd tansiiq ama xariiriye ama maaragtay hooshaasi garwadeyn ayay ka ahayd marka runtii waa dhammaantooda waxaan leenahay mowduucaasi iyo wakhtigaasi dheer lasoo maray oo maanta aan u taagannahay ciddii kasoo sabartay hanti soo aruurisay soo qaaday ciddii sugaysay jazaakum allahu khayran waa mowduuc mowduucaas u ahaa marka odayaasha dhameeyey waxaan rabaa anaga marka inaan ku daro dhowr kalimo midda koowaad waxa weeyaan in musaalaxada ama maaragtay heshiiska ahamiyad uu leeyahay ahamiyad diinta islaamka ay siisay wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma haddii wax dhacaan allah subxaana wa tacaala wuxuu amray dadka kale laga raba muslimiinta ah inay hooshaas ay u istaagaan dadka muslimiinta ah oo shaydaanka dhexgalay in la kala celiyo shareed ilaahay ay ka kala baxaan marka waxaa u taagannahay waxa weeyaan waa maaragtay arrin diini ah aada iyo aada u weyn oo shareeca islaamka meel weyn kaga fadhido ayaa u taagannahay fawaa'id laga raban waxa weeyaan in ajar laga helo wabittaali in laga helo maaragtay amni iyo nabadgelyo dadka muslimiinta dhexdooda inay ka faafto oo dadka maaragtay kalsooni ay ku wada noolaadaan si cadaalad ah diinta lianna diinta allah subxaana wa tacaala soo dejiyey waa cadaalad nin walba marka cadaaladii uu rabay uu helo taasa markan laga faa'iidahaya qodobka kale waxa weeyaan sabarka iyo musaabarada shareeca islaamka ku dhaqankeeda in loo adkaysto dada diidan si aad og tihiin oo gaal ahaan gaalada iyo wixii raacay waxay diidan yihiin in kitaabkan qur-aanka ah iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam in dadka ay uxukunsamaan ay ka kala baxaan waa ay diidan yihiin arrintaas markan waxay u baahan tahay sabar iyo musaabara tadbiiqu shariica arrin sahlan ma aha salaada iyo soonka iyo xajka oo kale ma aha salaada hadda waxaa suuragale meelo gaala ay ka badan tahay ama xukumayso inaad ku tukato laakiin meeshaasi in shareecadii qiimaheeda ugu muhiimsanaa in lagu guto suuragal ma aha marka taasna markan waxay u baahan tahay labada beelood baan u leeyahay in lagu adkaysto in la sabro ee qodobka saddexaadna walaayaadka islaamiga ah oo wadanka maaragtay geeska africa ama bariga africa ka shaqeeyo hadda runtii waa u tahniyeynayaa waa bagaadin iyo xambaliye ayaan usoo jeedinayaa maadaama shaqada ay hayaan shaqooyinkan hadda la hayo oo kale oo dadka muslimiinta ah oo maaragtay wax dhexmaray in la dhexgalo qarash laga bixiyo juhdi badan laga bixiyo ay u taagan yihiin shaqadaasi shaqo wanaagsan laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin ow macruufin ow islaaxin bayna annaas qiimahaas ayay galaysaa marka hoolihiina inaad ku dadaashaan aad ku adkaysataan ummadda maaragtay muslimiinta ah oo runtii sidaan oo kale maalin walba xaflada ayaan maqlaynaa oo walaayaadka aan ka maqlaynaa ummad muslimiina markaas wax dhexmareen oo sidaan oo kale loo jamcinayo laisu keenayo ayaan arkaynaa qodobka kale waxa weeyaan aan baraarujin lahaa waxa weeyaan cadowga makrigiisa iyo shirqoolkiisa waxaa ka mid ah inuu qabaa'ilka isku diro hub inuu maaragtay isugu dhiibo oo meelo badana hadda maqlaysaan kismaayo agaarkeeda dagaalla ka dhacay ku socday eewallaweyn iyo agaarkaas waa maqlayseen oo maaragtay dagaalla ka socdo galgaduud aaggan maaragtay cadaado iyo maaragtay cawd waag u dhaxayso dagaalla ka socdo antaas dhan waxaa xurinaya dagaaladaasi iyo maaragtay meelo kale codowga xurinaya mana rabaan maaragtay inay ummadda nabad ay u wada noolaato ma rabaan waxay ku adeegtaan mar walba in maaragtay qabaa'ilka ay degin oo maaragtay ummadda ay degin ayay ka shaqaystaan markan qabaa'ilka waxaan u leeyahay in arrintaasi taxdiir iyo digtoone in laga qaato codowga dhibuu nala rabaa mar walba dhib ayuu la rabaa dadka muslimiinta ah dhibkoodu ku shaqaynahayaa laa ya'luunakum khabaalan wadduu ma canitum mar walba dhibkaynay rabaan waxaadna ogaatiin kuwa hadda maaragtay deegaamada dhigay xuduudaha dhigay oo maaragtay haddana dhigaayo horeyn u dhigay qabiil walba halkan u ku egyahay maaragtay shacabkan halkan u ku egyahay ciddii soo dhaaftona leeyahay la isku dilayo waa wax horey u diyaariyey codowga oo maaragtay oo u qorsheeyey qorshiisna talagalkiisa hadafkiisna uu yahay in ummadda meel ay iska qabato meel ay iska dhibto meel ay iskaga xadgudubto inay naqoto meeshaas bar maaragtay fidnad laga abaabulo inay naqoto igu talagaleen maalin walba haddana waa maqlaysaan maaragtay in wax la samaynayo oo maamulo la samaynayo waxaas waxa looga talagalayna marna ummadda in la daciifiyo oo maaragtay aboodeeda iyo wadajirkeeda in la kala dhantaalo marna in colaada dhexdooda ah inay sii socoto ayay rabaan taasna marka insha allahu tacaala in iska ilaalino akhiiran waxaanu leeyahay labada beelood oo halkan fadhido insha allahu tacaala dariskii iyo walaalnimadii iyo qaraabanimada oo maaragtay la isu sheegay in lagu dadaalo oo maaragtay insha allahu tacaala xusnuljiwaar oo nabana caleyhi salaatu wasalaam aad iyo aad ugu ammaanay aad iyo aad ummadda ugu sheegay inaan ku dadaalno ayaa la rabaa insha allahu tacaala sulxigan ee noo socday oo maaragtay horay u dhacayna insha allahu sidiis in loo adkeeyo ayaanu leenahay ilahina subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in fidnooyinka iyo cudurada iyo intaas ilaahay subxaana wa tacaala naga ee naga reebo oo dadka muslimiinta nacaf iyo caafimaad ilaahay ha siiyo wajazakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga galgudud sheekh cabdulaahi abukhaalid iminkana waa xubinta corona waa kan maxamed daahir calasow ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا
waata cabdulahi aad baad u mahadsan tahay waxaan wax ka eegi doonnaa wararkii ugu dambeeya ee la xidhiira cudurka koronafirus ee dunida faraha ba'an ku haya kaasi oo in ka badan laba milyan oo ruux ku dhacay si guud cudurkana waxaa uu dhintay kun oo ruux in ka badan kun oo ruuxna cudurkaasi way ka caafimaadeen sida dowladuhu ay soo wariyeen waxaan ku hormari doonnaa maraykanka maanta oo keliya dhimashadu maraykanku aad bay u badneed waxaana dhintay ruux waxaana tirada rasmiga ah ee dhimashadu maraykanku ay gaartay ruux maanta dadka cudurka uu ku dhacay shalay waa ay ka badneed shalay waxa ahayd ruux laakiin maanta cudurku waxa uu soo ritay ruux isbayn haddaan eegno waxaa cudurka u dhintay ruux sida ay soo warisay tirada dhimashaduna waxa ay gaartay ruux talyaanigu waxa ay soo sheegeen ruux in cudurka maanta ay u dhinteen jermani waxa ay soo wariyeen in cudurka uu dilay ruux ingiriisku waxa ay sheegeen in cudurka ay u dhinteen ruux wadarta guud ee dhimashaduna waxa ay gaartay ruux turkiga dhimashadu waa ruux iiraan ruux ruushka maanta waxaa dhintay ruux biljam ruux baraaziil hal ruux kanada waxay soo sheegtay ruux nederlandna waxaa dhintay ruux switzerland ruux bortugal ruux indiya ruux swiden tirada dhimashadu waa ay badneed maanta waxaana ay gaartay ruux astriya ruux yahuudda afar ruux bay soo sheegeen sacuudi arabiyana lix ruux bay soo wariyeen jili siddeed ruux ekwador saddex iyo toban ruux boland kow iyo labaatan ruux bakistan shan iyo labaatan ruux romaniya labaatan ruux mexico lix iyo labaatan ruux denmark lix ruux imaaraadka saddex ruux norway hal ruux indonesiya lix iyo labaatan ruux bay soo sheegtay filibiin sagaal ruux bay soo wariyeen yukrainna toban ruux dalal kale oo dhowr ah ayaa soo wariyey in tira dad ah cudurka ay u dhinteen wararkii korona la xiriirin cabdilaahi waa naga inta الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa wareysada ee idaacadda islaamiga alfurqaan intaanu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي